الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وسحابي لباتن السقالات cumayr bnu sacdin fii kibarihi waa isla saxaabigii labaatan iyo sideedaad aan kusoo marnay isagii baa laga tarjamo qaatay labaatan iyo sideed saxaabigii ahaa baa labaatan iyo sagaalna ah tarjamo ahaan macnaha isagoo fii sikarihi baan soo qaadanay hadda waxa weeyaan cumayr bnu sacdin fii kibarihi waay لkm wdidt أna lii rijaalا mثl cumayr bni sacdi لأstaciina bهm fي أcmaali الmuslimiin lakam in badan baan lakumah lakumah waa lakam lakam in badan baan wadidtu jeclaystay أna lii aniga inuu ii ahaadaan ana lii aniga inay ii ahaadaan rijaalan rag raggaasoo midla cumayr bni sacdin cumayr binu sacad oo kale ah liastaciina saan ugu kaalmaysto bihim raggaas fii acmaali اlmuslimiin muslimiinta acmaashooda shaqooyinka muslimiinta dowladda iyo muslimiinta dhexdooda cumar bnu اlkhadaab baa yidhi waqafnaa waxaan soo istaagnay aanifan goor dhow ilaa saxaabiga qaybtii horena isagoo ahaa ma ogtahay waktigan baa hadda xoogaa soo dibdhacaye waa un aanifan waa warqadaha hore baynu ku soo qaadanay waqafnaa aanifan goor dhow oo qariiba waxaan ku soo dul istaagnay calaa suuratin suurad macnaha waxa weeyaan muuqaal suura oo saacda wey ee suuraddii siinka ahayd maaha calaa suuratin oo fadatin fariida ah keliyowday ayb taasoo wadiatin ifaysa taasoo min xayaati saxaabiy saxaabigii noloshiisa xaggiisa ka ahaatay asaxaabiga aljaliili saxaabiga cumayr bni sacdin oo fii siqarih yaridiisa ahaatay suuradaas fatacaalow kaalaya naqif istaagneen bimacnaa ogaaneen alaana haatanna calaa suuratin suurad oo raa'icatin yaab leh mushriqatin ifaysa oo min xayaatihi cumayr binu sacad noloshiisa ah fii kibarihi weynankiisa dhexdiisa haddana waxaan qaadanaynaa mid kale oo markuu weynaaday ah wasatajiduuna waxaad heli doontaan anna suurata athaaniyata middan labaad lan taqilla inaysan ka yarayn can iluulaa tii hore oo la yaabka lahayd jalaalan xagga weynida iyo wabahaa-an xagga quruxda waxaad ogaan doontaan markaad tan qaadano tan dambana inaysan ka yarayn tii hore ee mid cajaa'iba yanait waaya gudaha ugal marka kaana ahlu ximsa magaalada ximsa la yidhaahdo ehelkeedu waxay ahaan jireen ximsa waa madiina fii suuriya suuriya ku taallaa hadda bayna dimashqa o xalab meesha culimmada waaweyn ka soo baxaan xalab la yidhahdo culamaa xalab dimashqna kasii darane bay u dhaxaysaa wa fiiha qabru khaalid binu weliid khaalid binu weliid baa halkaa ku aasan radia allaahu canhu dadka ximse degan waxay ahaan jireen shadiidi tadammuri kuway cambaarayntoodu daran tahay min wulaatihim madaxdooda ay cambaareeyaan dad mar kasta qofkii loo soo magacaabo madaxa haydaarteeyo cambaareeya bay ahaan jireen kahiiri shakwaa kuwa sheegashadoodu tiro badan tahay minhum madaxday ka sheegtaan wulaaddooda mar kasta way ka caban jireen xataa madaxdii fiicnayd eedadaanba madax fiicanba marna helayn iyagoo hadda waaba iska cabanayaane falammaa famaa jaa'ahum uma imaanin dadka reer ximsa min waalin mid bara saaba ilaa wajaduu waxay ka helayeen fiihi dhexdiisa cuyuuban ceebo wa axsow lahu waxay u koobayeen dunuuban dembiyaalow galay axsow lahu waxay ka qorayeen hal diiwaan oo waxyaalaha lagu haysta ninkan xilka inuusan munaasib ahayn in laga qaado uu mudan yahay laguna dacweeyo khaliifaha weyn oo waddanka haysta waxay u koobayeen oo u macnaha tirinayeen qodobo dunuubta u galay waxaasoo galay waxaasuu sameeyey waxaasuu sameeyey dhaqankoodaasa ahaa nimankan wa rafacuu amrahu marka dambena amarkiisa waxay u koryeeli jireen ilaa khaliifati lmuslimiin muslimiinta khaliifahooda ayay marka dambena u koryeeli jireen dhihi jireen ninkan naga bedel nama anfacaye saasaa xaalkoodu ahaa watamannow waxay ka codsan jireen tamannow waa iska cos waxay tamanin jireen waxa way jeclayn jireen macnaha ka codsan jireen calayhi khaliifaha an yubdilahum inuu ugu bedelo iyaga man qof huwa isaga waa khayru minhu ninkan ka fiican waxaan doonaynaa bay dhihi jireen ninkaan nin ka fiican inaa noogu bedesho na dhaafi ninkaan ninkii loo keenaba hadda hal diiwaan hal obi hal fayl baa laga diyaarinaya melef dhan baa iskaga diyaar ah facazama alfaaruuqu faaruuq oo sayda abubakar ah wuxuu go-aansaday ridwaanullaahi calayh an yabcada ilayhim inuu reerkaas qoladaa u diro reer ximsa biwaalin nin macnaha maamule bara saab ah kaasoo laa yajiduuna aysan ka helin fiihi dhexisa madcanan makaanu durid meel macnaha laga duro walaa yarowna aysan arkayn fii siirati taariikhdiisana maqmazan waxa lagu ceebeeya maqmaz ya aladiina yalmizuuna maqmaz ceebayn wax ceeba wuxuus yidhi maanta ninaan kugu soo noqon ceebtiisu mar dambe dacwad dambe ka imaan alleela reer ximse u dir fa nahara wuxuu saa u firdhiyey kinaanata rijaalihi raggiisa kinaana waa maxay meeshaan gamunnada iyo leebabka iyo waxaa lagu rito meesha hadda booshka waxa la yidhaahdo kale ah ee kuwaani rasaasa ku gurtaan weeye marka gamunnadii waxay ka dhigan tahay kinaanata rijaalihi raggiisa booshkay ugu jireen buu wuxuu saa ugu seyriyey beenayday hortiisa wax allaale wuxuu rag yaqaanay macnaha weeye meesha waa nidaam baa lagu fahansiinayaa marka hadday qof laga warramayo oo rabaan inay xil loo magacaabo ama hawl loo diro ama maamul la dhiso ama dowlad qofkan hawshan ku jira dadkoo dhan buu inta la soo xidhiidhay iyo intuu isagu yaqaan iyo waxaaso dhan buu sidaas hortiis u dhigayaa kan xaggee ka soo jeedaa bani fulaan mandiqatu fulaan gobol hebel isagu see yahay kula la shaqayn doona isagoo kaa hor imaan doona marka waxay ka dhigan tahay wixii raggiis oo xukumay buu hortiisa saa ugu yaaci manaa ninba saasaa loo fiirinaya miisaan baa la saaraya intaan la magacaabin wacajama wuxuu tijaabiyey ciidaanaha waxa weeyaan laamaheedii laamaha ciidaan cuudan cuudan laan laan macnaha nin nin ragga saus ilaa dadkan faylkoodaa la hayaa magacyadoodaa la yaqaanaa taariikhdooda meeshii ay ka soo galeen islaamnimada ka dagaalameen baa la garanayaa raggii weeye waxa laanlaanta lagu shabahayo raggiibuu saa u firshi u tijaabshi falam yajid ma helin khayran mid ka khayr badan min cumayr binu sacad cumayr binu sacad qof ka fiican kama helin wa cala raqmi iyadoo lala qabo min anna cumayra ninka cumayra kaana inuu ahaa in daaka xilligaas yadribu mid safraya fii ardi اljaziira ardu اljaziira buu safar ugu jiray oo min bilaadi shaam dhulkaa shaam oo ximsana ku taal meel ka mida buu markaa safar ugu jiray oo safarkaa waa maxay calaa ra'si jeyshihi ciidankiis yaa madaxiis ciidankii alkaazi duulay buu ahaa ciidankaasu hogaaminayay ciidankii ku duulay fii sabiili اllah fa yuxariru wuxuu xoreynayay cumayr binu sacad almuduna magaalooyinka wayaduku wuxuu jejebinayay almacaaqila dhufaysayaasha gaalada iyo dekan dekan wey yaduku wayukhdicu wuxuu jebinayey alqabaa'ila qabaa'ilkana inta ka adkaadow isagaa hoostiisa soo khuduucinayay yanaa yacnaha yakhdacuuna taxta isagaa si soo hooskeenayay macnaha ayb wayuqiimu lmasaajida masaajid buu ka taagayey fii kulli ardin dhul dhammaantii oo wadicat haa qadamaahu labadiisa lugood ku istaagaan dhulkoo xoreeyaba masaajid baa hal mar saa looga taagayaa marka nin joogayba maba ahaynba marka sayd cumar oo uu u soo baxday ninka halkaa ku maqan nin dhaamaha oo ka khayroonoo loo diro ximsa ma jiro ninkaasaan laga soo dacwoonay calaa raqmi misna iyada ay jidho ama lala qabo min daalika kaas faqad dacaw iyadoo intaas jidho ciidan uu hogaaminayo nin ciidan ku jiro oo ciidan dagaal gelinaya looma yeertee inta badan iyadoo taasi ay jidho faqad dacaahu waxaa u yeeray amiiru lmu'miniin wacahida ilayhi wuxuuna macnaha u magacaabay biwilaayati ximsa wuxuu u ballamay waa maxay cahdi qofka dee markaa warqad lagu magacaabayo oo soo baxayso magacowgiisu baa cahida ilayhi wey wuxuu u magacaabay oo u ballamay meesha ximsa la yidhaahdo waa wilaayadaa dhan adaa ka ah waali wa amarahu wuxuu amray bitawajuhi ilayha inuu halkaa aado ximsa fa adcana waa u hoggaansamay cumayr lilamri amarkii calaa kurhin maca kurhin in cid lala qabo minhu amarkaas isagoo dhibsanaya inuu xil qabto kuwaan waa ku ordayaan mogtahay buu halkaas loo diray liannahu kaana wuxuu ahaa laa yu'iru kaan dooran shay-an shay calaa calaljihaadi jihaad fii sabiililah lagu jihaado waddada ilaahay xaq loogu jihaado shayna kamuu dooran jirin waxaas u weyn oo ugu jecel yahay taasi ahayd waana mid hadda looga yeeray oo masaajidada dhisayado gaalada jebinayado wax uu taas u dhigi jiray ma jidho bimacnaa laa yuiru laa yufadilu kama fadili jirin shay kama fadili jiray jihaad fii sabiilah lagu jihaado balaqa cumayrun cumayr wuxuu gaaray ximsa meesha la dhaho fadaca naasa dadkiiba ugu yeeray ilaa salaatin jaamicata dadka meel lagula hadli karaa la rabaaye salaadaha iyo masaajidada la yska helaay salaad jaamicayo dadku iskugu imaanayeen ayuu dadki ugu yeeray markuu u yeeray walamaa qudiyat isalaatu salaadii markii la gutayba khadaba naasa dadkii u khudbeeyey faxamid allaahi ilaahay baa mahadiyey wa anaa calayhi wuuna ammaanay ama anaa calayhi faallo wanaagsan buu ilaahay ka bixiyey wasallaa calaa nabiyihi muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna wuu ku saliyey khudbadaa dee iska leh aadaabtan iyo nidaamkan waaya uma qaala wuxuu yidhi ayuhannaas dad yahow dadow in alislaama islaamku xisnun waa xisni maniicun oo xoog badan maniicun xoog leh xisni waa maxay waa difaac waay weeyaan wa baabun waana baab wahiiqun oo adag wahiiquna waa waa albaab adag islaamku wa xisnu lislaami haddaba islaamka xisnigiisu daydkiisa iyo difaaciisu iyo dhufayskiisu alcadl cadaaladda weeye wa baabuhu albaabka ay laga soo galaan alxaqu xaqa weeyaan faidaa duka alxisnu xisnigaas iyo daydkaas iyo derbigaas markii la jebiyo wa xutima albaabu albaabkana la jebiyo waa isku macni ustubiixa waxaa la bannaysay ximaa haada diini diinkan ee kana ximihiisi iyo seerihiisi xima seerihii waa la bannaystay waa lagu tuntay wey waay cadligii iyo xaqii mar haddii lagu tunto wa in alislaama islaamkuna maa yazaalu ka zuulimayo maniican inuu yahay mid maniico adag mashtadda suldaanu suldaanka waddanka xukumay intuu adag yahay saldanada iyo awoodda dowladdu intay jidho oo daacad ku shaqaynayso islaamku xoog buu leeyahy walaysa shiddatu suldaani hadda suldaanka aday darnaanshihiisuna ma aha darban garaac dadka uu la dhaco bisawdi jeedal dadka iska laa maaha xoog iyo dil iyo cabsi iyo baabi'in dadka cidna weligeed ku xukumi mayso walaa qatlan layna maaha bisayf lagu laayo walaakine qadaa'an xukumid weeye walaakin kaana qada'an iska dheh waa xukumid bilcadli la xukumo wa akhdan qabasho bilxaqi lagu qabto faldembiyeedka kuwa samaynaya balaayada xumaha samaynaya kabiir iyo saqiir midna aan dhaafay oo la qabto wey cadaaladda la horkeeno taasaa taas weeyaan ee ma aha madaxnimadu waxay ku hirgashaa dadka qixi baabi'i laah dil jeel wax kasta haddaa ku samayso waxba hirgelimaya mar haddaysan wax cadaalad ahayn uma insarafa wuxuu aaday ilaa camalihi intaa markuu wacdigaa gaaban u sheegay shaqadii loo soo fasaxay barasaabnimadu gala liyunafida inuu fuliyo maa shaygii ikhtadahu ou u jeexay lahum dadka oo min dustuurin dustuur ah fii khudbatiina uu ugu jeexay khudbadiisa alqasirati gaabnayd isaga hadda cadaalad ka hadlay maaha soo maaha meeshan loo soo magacaabay khudbadan yar hadda wuxuu ugu jeexay ama ugu ifiyey buu horey ka bilaabay inuu galo cadaaladii iyo xaqii buu horey ka gala inuu ka shaqeeyo khudbadiisa isagoo ka ambaqaadaya lan kuwa marka la doorto maxay dhahayaan waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya waxaasaan samaynaya waxaas samaynaya khudbaduu jeediyey inuu hirgeliyo oo waxyaala ballanqaadka qofkii meesha loo soo magacaabay inuu fuliyaal rabaa soo maha wixii buu horey ka bilaabay qadaa cumayr binu sacad wuxuu dhammaystay xawlan kaamilan sanad dhan labaiyo toban bilood fii ximse meesha la yidhaahdo lam yaktub ma qorin khilaalahu labaiyo tobankaa bilood sanadkaa dhexdiisa liamiiri اlmu'miniina cumar binu khadaab kitaaban warqad uma dirinaya dhammaan labaiyo toban bilood gobol dhan oo aan la soo xidhiirin dowladdii iyo dowladdii muslimiintu walam yabcad mana dirin ilaa beyti maali lmuslimiin bangiga muslimiintana min alfeyi feygii iyo xoolihii laga qaadayey kharaaj baa la yidhahda ama fey gaalada dirhaman hal shilin ma dirin walaa dinaaran dinaarna ma dirin wax dhaqaala ana ma celin waaye ilaha dhaqaalaha oo hadda lagu xisaabtamo waxaan dadka ka ururiyaan weeye moogta oo soo celi weeyaan wixii meesha laga qaaday iyagoo de kuwaan magacyo kale ula baxeynay waaye faakhadat ishukuuku shakiyaalbaa faakhadat ishukuuku shakiyaalshii waxay gudagaleen ashukuuk dareen dareenyaal shakiyaal baa waxay gudagaleen tusaawiru cumaraa cumar inay macnaha wareerinayso war maxaa ninka ku dhacay war meeshii xoolama laga keena war ninkiisa war maxaa jira waayo bimacnaa tusaawir taduuru inay ku wareegayso fii nafsi cumar ide kaana cumar wuxuu ahaa shadiid alkhashyati cabsidiisu miday aada u daran tahay calaa wulaatihi madaxda uu magacaabay uu uga cabsanayo min fitnati alimaarati madaxnimada fitnadeeda qofka meel u magacaababa wuu daba taagnaan jiray wuxuu ka baqi jiray amuu ku fitnoobaa xilkaa u magacowday falaa macsuuma wax dhowrsoon kama jirin cindahu cumar agtiisa kayra rasuulilah nebi maxamed mooyaane sala allahu alay slam nin kastoo laysku hubo si kastoo loo doorto markii meel loo dhiibo waa lala socon jiray wax kasaa la ka suurtogeli karaa macnaha dhici kara maadaama umuusan macsuum ahayn nebi maxamed mooye cid kastoo kale wax kasta ka filo bay ka ahayd calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed isaga waa khayru khalqillaahi faqaala likaatibihi kar kii macnaha ka qoraagiisii ama karaanigii nin kastoo meel loo magacaabo kuwa wax u qora moogta u diyaariya halkan lagama bilaabin horey u jili buu wuxuu ku yidhi uktub u qor ilaa cumayr binu sacad warqad xafiiska wixii ka soo baxay sayid cumar waqul lahu waxaa ku dhahdaa idaa jaa-aka kitaabu amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda warqadhadiisu markay kuu timaado fadac ximsa ximsa iskaga soo tag wa aqbil calayhi amiiru lmu'miniinna soo qaabil waxmil macaka macaadana soo rar ama soo qaad maa jabayta waxa allaale waxaa uruurisay oo min fay lmuslimiin shilin lagama haye halkaasna wixii xoolahaada dakli yaa soo celi la kaala talaqaa cumayr binu sacad baa la kulmay ama helay talaqaa waa helay luqada dambe iska qaado talaqaa waa helay cumayr binu sacad kitaaba cumar warqadii cumar radi allahu canhu radia allaahu ilahi ka raali noqdo canhu cumar iyo wa can cumayrin be sheekada halkaas la socota labadaba ilahay raali ha ka noqda fa akhada wuxuu soo qaatay jiraaba zaadihi sahaydiisa oligeedii meel oli la yidhaahdo waa maxay waxbaa lagu ritaa kiishka cunada lagu rito wey qufad iyo wax un weelahoo jiraab ah oo raashinka qofka sahayda u socda ku rito buu soo qaatay waxamala calaa caatiqi halkaa degtiisaana wuxuu ku soo qaatay garabka dushiisa qascatow xeeradiisa wuxuu kaloo soo qaatay weecaaa waduu'ihi weesadiisa weelkeeda ubadi qof maanta intaa wato meel iska maraya dadku waa waxbay ka sheegi lahayeen way moodi lahay qofka yaa si kale ah waa sidii dadkii hore iyo culimadii dadka wanaagsaneed ay samayn jireen qofka sahaydiisa weelka uu ku weesaysanaya iyo ubadiisa weelka uu wax ku isticmaalay waka wa amsaka biyadihi gacantiisana wuxuu ku soo qaatay xarbato eebadiis ul bir ku mudan tahay wey eebaa la yidhahdaa wakallafa ximse ximsana waa iskaga soo dhaqaaqay iyo waa imaarataa madaxnimadeedii wara'ahu gadaashiisa dib uma fiirin dadkan dhan kursiga waxaa looga dhaqaajin lahay moogta qofku markuu arko uu hoos fiirinayaa meesha mise gurigan iyo waxaan iyo waxaan dad ku qaabila iyo waxaan dhisan waxaan dhan meel laga tegi kara maaha markaasuu ka jeclaysanayaa inuu mar labaad joogo mar saddexaad joogo mar afraad joogo weligii joogo hadde waxaan hadduu doono isaga hal shilin kagama bixinay ummaddaas wixii waxa weeye hantidoodii xoolahoodii wey usle weligaa ha ka tegi saasaa ku keenaysa madaxda badanaaba wandalaqa waa tegey yaxufu isagoo boobsiinaya alkhudaa tillaabooyinka mashyan xaalow soconayo calaa qadamihi labada gumadood faras ma wato dameer ma wato ila lmadiinatina u socdo waa min ximsa ila almadiinati almunawara calaa musharifiha afdal salaatu wasalaam intaas buu saanqaad tilaabo bilaabay waa dheeraynaya famaa kaada uma dhowaan yabluqu cumayr inuu gaaro almadiina xataa kaana ilaa u ahaaday qad shaxaba lownuhu midabkiisu miduu doorsoomay qofka hadduu safarku ka bato waa maqaarkiisuu doorsoomaya wahazala jismuhu ilaa jirkiisina ka weydoobay cato wadaala shacru timihiisana ka dheeraadeen maka iyo madiine keliya nebigu sagaal beri u kala socday maxaa u malaynaysaa min ximsa ila almadiina timihii baa ku baxay waa caatoobay midabkiisi baa isbedelay wadaharad caleyhi waxaana ilaa ay ka daahirtay wacfaau safar safarka dhibaatadiis dhibaatadiis safarkana waa ka muuqata aahaaru mashaqati safar baa leeyahay allahuma in allahuma ini acuudu bika min wacfaai safari wa ka'aabati almandar wa suu'i lmunqalab ducaa u safar soo mahayn waay duca muhiima wey ayib saasaa dhacday waaya dakhala cumayr baa usoo galay calaa amiiri اlmuuminiin cumar bn khadaab faduhisha lfaaruuq sayd cumar waaba la wareeriyey min xaalihi baa lala wareeriyey ninkas muuqaalkiisa wa qaala wuxuu yidhi maa bika yaa cumayr waryaha war maxaa kugu dhacay adoo nin noolaan meel ku dhibnay faqaala wuxuu yidhi maa bi min shayin wax dhibay aniga imahayaan yaa amiira almu'miniin fa anaa saxiixun waan caafimaad qabaa mid caafimaad qabaanahay mucaafan la caafimaashay bixamd illaahi axmilu macya macayga waxaan hadda xambaarsanahay addunyaa kullahaa adduunya oo dhan baan wadaa wa ajuruhaa adduunyo waa jiidayaa buu yidhi min qarnayha labada gees baan adduunyadii saas u hayaa buu yidhi waa jiidaya anaaba saa u jiidaya faqaala wuxuu yihi wamaa macaka min addunya maxaa noo wadaa maxaa maxaa wadaa wahuwa yadunnu wuxuu u malaynaya sayd cumar annahu ninkani cumayr yaxmilu inuu xambaarsan yahay maalan libeyti maali lmuslimiin khasnadda bangiga haddii ninka xoolo weyn kusoo rida dee xoolo weyn ilaa ninkaana sayd cumar waxaa laga rabaa mushaaraadkii kharashaadkii wax kasta faqaala wuxuu yidhi maci macayga waxaa jiraabi oligaygii oli baa la dhaha waqad wadactu fiihi waxaana dhexdiisa iigu jira zaadii sahaydeeda horta weel iyo sahay iigu jidha waa wadaa koow wa maciya waxaa kaloo macayga qascati xeeraday aakulu fiiha waa ku cunaa mar iyada cunadaan ku ritaa wa aqsulu calayhaa ra'si marna madaxaan ku dhaqdaa markaad madaxa dhaqanaysa biyaha inta ku shubat wa hiyaabi marna baaf baan ka dhigtaa dharkaan ku dhaqdaa saxankaas wa maciya waxaa macayga qirbatun qirbad sibraar yar waa buraashad liwuduu'i weesadeeda iyo sharaabi cabiddeeda galaas gaar iyo bakeeriya looma baahne marna dee ubadaada ka cabaysaa marna iyadaa ku weesaysanaysaa waxaan weela layska basha tanaa ku filan waay booska qaadada gacantaada ku cunaysa waay uma dabadeed ina adunyaa kullaha bayr adduunya o dhan yaa amiira almu'miniin tabacun limataaci hada adduunya o dhan waxay daba joogtaa intaa yar aan wato qof kasta muxuu u baahan yahay wuxuu ku weesayso wuxuu dharka ku dhaqdo wuxuu wax ku cuno waka iyo wixii la mid wa fadlatun adduunya oo dhan waa iska dheeraad laa xaajata lii wax dan iiguma ahan aniga walaa liaxadin kayri iyo axad kaleba fiihaa fadladaas waxa kaloo dhan waa fadl waa iska ziyaado intaasise waa daruuri waa lagama maarmaan faqaala cumar wuxuu yidhi wahal ji'ta maashiyan ma timid adoo lugaynaya xaala tahay qaala wuxuu yidhi nacam yaa amiira almu'miniin waa lugaynaya faqaala cumar wuxuu yidhi amaa ucdita mayaan lagu siin min alimaarati madaxnimada meesha qolada u tagtay daabatan oo tarkabuha a raacdin hal daabado a fuushidna kumay siin maya qaala wuxuu yidhi hum iyagu lam yucduunii ima siin waana aniguna lam adlub minhum kama codsan qofkii hadda meel loo dhiibo intaasoo keligiis baa waxaa ku baxaya waxaan caadi ahayn gurikeen gaarikeen kadaakeen kharashkeen bajadkeen gunnokeen wax tiradii ka batayoo waa dadkii u baahan yihiin an wuxuu yidhi qoladan waxba kama codsan iyana iima garan haddaysanba dacweyn bresly oole xoole kama suumaye waxa weeyaan qaala cumar wuxuu yidhi wa ayna ma atayt bihi aaway xoolaha u waday libeyt ilmaal aaway xoolaha noo waday marka oo dadka ka soo uruurisay qaala wuxuu yidhi lam aati bishayin waxba ma wado qaala cumar baa yidhi welima maxaa jira qaala wuxuu yidhi walamaa wasaltu ilaa ximse markaan gaaray waagii hore sanadka bilowgiisa jamactu waxaan shiriyey sulxaaa ahlihaa dadkii meesha joogay kuwii wanaagsanaa wawallaytuhum waxaan tawalisiiyey jamca fay'ihim xoolaha faygaa inay soo ururiyaan fa kaanuu waxay ahaayeen kullamaa jamacuu markay soo ururiyaan shay-an oo minhu maalkaa ka mid ah istashartuhum mid aan kala tashado anugu raggaas fii amrihi sidii wixii lagu samayn lahaa wawadactuhu waxaan dejinayay xoolaha fii mawaadici meelihii loogu talagalay wa anfaqtuhu waxaan ku bixinayey ku biilayay cala almustaxiqiina kuwa mustaxiqiinta oo minhum dadka ka mid ah dee xoolaha dadkii laga qaaday ma ahee dadka hoos joogo u baahan meeshii lafteedii gobolkan dib ugu cesho iyo degmada iyo deegaanka ee xagga u soo rar xoolaha ma dee tan maxaa lagu maalgelinaya iyadaan ku maamulay buu yidhi dad baana iiga hooseeyo guddi u ah faqaala cumar baa ku yidhi likaatibihi ninkii qoraariga u ahaa la raba inuu soo saaro jadid u cusboonaysay cahdan cahdi cusub xil waxa weeyaan wakti cusub licumayr calaa wilaayati xims ugu celi sanad kale inuu muddo kalena sii hayo yaa qofka haddii muddo uu meesha joogay in laga qaado iyo in loo daayabale ma ogta qoraal kaloo cusub inuu weli dib misna loo magacaabay lagama maarmee ninkan u cusboonaysi kama maarane qaala cumayr baa wuxuu yidhi hey haate kaafiga kale dheer haba ka yaabay kaama aqbalin dib dambe u maamuli maya ximse ina daalika shay-un weeye laa uriidu aanan doonayn inaan xil dambe qabto walan acmala laka kaaga shaqaynmaya adiga walaa liaxadin bacdaka qof madaxa kaa dambeeya yaa amiira almu'miniin wax shaqo dowladoo dambe aan qabanaya ma jirto waay lama helaya hadda marna magacow marakan wey mogta meelun madaxa noo geli aan ka shaqayno oo xil ah waay taasaa dadku isku saagaan uma ista'danahu wuxuu uga idan dalbay xil qaban maye waxaa ii ogolaataa bidahaabi inaan aado ilaa qaryatin tuulo oo fii dawaaxi lmadiina madiina duleedyadeeda ah dhinacyadeeda ah taasoo yuquumu yuqiimu biha ahluhu ay ku nagaadaan ehelkiisu faadina lahu waa u ogolad meeshaas tuuladaas halkaas inaan iska joogo ehelkaygu ii degan yihiin ii ogolow inaan halkaas iska aadi karo aada baa la yidhi lam yamdi ma tegin calaa dihaabi dahaabi cumayr cumayr tegiddiisa ilaa qaryatii tuuladiisii reerkiisu deganaa u aaday waqtun dawiilu waqti dheer ma tegin xataa araada cumar ilaa uu doonay an yakhtabira inuu imtixaamo saaxiibahu saaxiibkiisa war ninkaani waxaanis makaas dhabbaa mise waxbaa jira dowladda ninkii markuu usoo galana hadalka u macaaniya iyo madax khaliifka markuu ka baxana waxuu doono u dhahaaye sida hadda madaxdaba ninkan xaalkiisa muxuu yahay imtixaan buu doco inuu marsho wa an yastawhiqa inuu kalsoonaado min amrihi amarkiisa faqaala liwaaxidin min hiqaatihi ragga ku kalsoonaa nin ka mida sayd cumar wuxuu ku yidhi kaasoo yudcaa la dhihi lagu magacaabi jiray alxaaris indaliq orad aad yaa xaaris ilaa cumayr binu sacad wanzil bihi ku deg ku deg kaannaka dayfun sida adoo martiyoo kale ah laanta dowladda qof kuu soo diraysa waxaad samaynaysaa halkaa tag ninkaa martigeliyo weydiiso fain ra'ayta haddaa ku aragta caleyhi dushiisa aahaara nicmati barwaaqo raadkeed oo xoolaha lagugu martiqaadaya iyo adduunka iyo waxa iyo reer iska laban haddaa aragtid facud soo noqo kamaa ant kamaa atayt tabtaa ugu tagtay adoo ah yaa iskaga soo noqo waxaa wadatay ina soo celi wain wajadta haddaa hesh ku aragtid ama ka heshid xaalan shadiidatan xaalad daran oo walbahaar leh fa acdihi si haadihi danaaniina lacagtaa dahabkaa ninkaasi wanaawalahu wuxuu u dhiibay sayid cumar hun ninkan xaarisa suratan boorso ama kiish labada waa dhihi ka dhaa fiihaa dhexdeeda mi-atu dinaarin boqol dinaaroo lacagta adaga ku jira dahabka ah qarso laakiin ku hoyda marka hore indalaqal xaaris baa tegey xataa balaqa uu ka gaaray qaryata cumayr binu sacad fasa'ala canhu waa weydiiyey war ninkaa xaggee degan yahay waa kan fadulla caleyhi waa la tusay falamaa laqiihu markuu la kulmay qaala wuxuu ku yidhi assalaamu calayka waraxmat ullah qaala faqaala cumayr baa yidhi wacalayka assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu minayna qadimta xaggee nooga timi qaala wuxuu yidhi faqaala min almadiina madiinaan ka soo galay qaala cumayr baa yidhi keyfa tarakta almuslimiin muslimiinta iiga war reer hebel iyo hebel iyo ka waran ma allah wanaagsana muslimiintii ka war see ahaaye faqaala wuxuu yidhi bikhayrin khayr bay ku sugnaayeen faqaala cumayr baa yidhi keyfa amiiru lmu'miniin iiga waran ma nabad qabay ninkii cumar ahaa faqaala wuxuu yidhi saxiixun saalixun waana caafimaad qabay waana fiicnaa faqaala cumayr baa yidhi alaysa yuqiimu lxuduuda ma uusan ahayn mid xuduudda oogaya sharciga islaamka ma fulinayay xuduudda muslimiinta ma oofinayay mise waa iska xeerxeer iyo iska sii daah dadka dembiga gelaya dadka baabi'inayo laynayo kharibayo zinada gelayo khamrada cabayo wax kas ma la qabanayey mise waa waa fakadeen iyo waa fa- kadaa iyo hadda ka hor bay dhacda iyo faraha ka qaada weeye qaala wuxuu yidhi balaa inuusan oogeyn iska dhaaf waa oogay walaqad daraba wuxuuba garaacay ibnan wiil oo lahu cumar dhalay lifaaxishatin ataa xumaana oo la yimid sidii loo dilayana ninkii dhimay buu yidhi wiilkii dhimay wiilkii dhimay intaasaa ku jira meesha faqaala cumayr baa yidhi allaahuma aacin cumar ilaahu u kaalme fa ini anigu laa aclamuhu kuma og ilaa shadiida alxubi jacaylkiisu miduu daran yahay mooyaane laka adiga ilaahyo ku jecel ilaahu waxaan ku ogahay ninkaa inuu adiga ku jecel yahay ilaah u kaalme waay rag isyaqaan wanaagsan ah waa asxaabtii nebiga xirtii rasuulka calayh salatu wasalaam aqaama alxaarisa xaaris baa ku nagaaday waa nin dan leh fii diyaafati cumayr bni sacd cumayr binu sacad martigeliyadiis alaaa layaali saddex beriba reerka dul fadhiyey nin la yidhi reerka xaaladooda iyo soo ogow fa kaana wuxuu ahaa cumayr waxaan leeyahay cumayr ha yukhriju mid u soo saara lahu ninkan xaarisa fii kulli leylatin hameen kasta ka fiid ka fiid qursan kimis oo min ashaciiri heeda cunnada midda la dubto oo sabaayadaha iyo laga sameeya burka iyo tan ugu hooseysa waa shaciirta wax kalaba lama haye heed baa la yidhaahdaa waa laga helaa wadankaa qofkan weli aragay bahashaasaa ka fiid ka fiid xabad kimis baa loo keenaya waay qofkii hadda wax weyn aan loo keenin oo meel qole kusoo hoyda waa dagaalamaya wuxuu leeyahy war muxuu haayeen iyo muxuu noo keeneen iyo waxaas falamaa kaana alyowm athaaliu maalintii saddexaad markii la marayo qaala lilxaarisi xaaris wuxuu ku yihi cumayr may may qaala lilxaarisa xaaris wuxuu ku yidhi rajulu min alqoomi ummaddii kaleo meesha deganay nin ka mid a yimid ninkaasaa xaaris wuxuu ku yidhi ninkii martida ahaa laqad ajhadta ajhadta niyaho waad dhibtay cumayran iyo wa ahlahu cumayr iyo reerkan adul fadhiday niyaho xaaris ah niyaho waa dhibtay falaysa lahum uma ahaan ilaa haada alqurs kimistaas yaa alladii kaasoo yuuhiruunaka adiga weliba ay kuu doorayaan bihi isaga calaa anfusihim naftoodan ay kaaga doorayaan intay qadaan bay adiga ku siinayaan reerka waa dhibta waaya waqad adara bihim iyagiina waxaa dhibay aljuucu gaajo iyo waljahdo dhib saddex beri bay yaaban yihin fain ra'ayta haddaad u aragto an tataxawala canhum inaad ka soo wareegto ilaya aniga ii soo wareegto reerka yagan fafcal war saas samee war reerkan ka dulkaco war anaga aniga iimow reerkan ka soo dulka ka soo wareeg reerkaana xogtiisa haye ninkuban xog buu raadinay laftiisu aragiina wixii la siiyey saddex mil cinda daalika buu akhraja alxaarisa soo saaray addanaaniira boqolkii diinaar wa dafacahaa ilaa cumayr cumayr buu u dhiibay faqaala cumayr baa wuxuu yidhi maa haadii war maxay tahay waxaan faqaala alxaarisu wuxuu yidhi bacada bihaa ilayka waxaa kuu soo diray amiiru lmuuminiin amiiru lmuuminiin baa kiishkaa nii soo dhiibay qaado faqaala wuxuu yidhi cumayr ruddaha ruddaha celi ilayhi cumar ku celi waqra calayhi salaam iguna salaan waqul lahu ku dheh laa xaajata licumayrin cumayr baahi uma qabo bihaa lacagtan uma baahnin madaxweynaha u sheeg uma baahnin waaye fasaaxad imra'atu xaaskiisa baa qaylisay cumayr wa kaanad waxay tasmacu tii maqlaysa maa yaduuru waxa dhex maraya beyna zawjiha ninkeeda iyo wadayfi ninkii saddexda habeen martida u ahaa iyo lacagtu hadda keenay halkaa dambey kala socotay way qaylisay waqaale waxay tihi khudhaa warqaada lacagta yaa cumayr fain ixtajta haddaad ilayhaa lacagta u baahan tahay anfaqtaha waa biilanaysaa wailaa haddaadan u baahnayna wadactahaa waxaad dejinaysaa fii mawaadicaha meelaha loogu talagalay sidaa waagaa bara saabkahaydba dhaqaalihii aad dadka hoos ugu celisay ee u baahnaa haddaba dad baahan waa joogaan falmuxtaajuuna kuwa baahanoo hunaa halkan joogaa kaiirun tiradii bay ka bateene ha celine ka reeb ninka lacagta falamaa samca alxaarisu markuu maqlay qowlaha gabadha hadalkeeda alqad danaaniira danaaniirtii waa tuuray beenayday cumayr buu ku tuuray wansarafa isna waa carar waa tegi faakhadahaa cumayr baa soo qaatay wajacalahaa wuxuu yeelay lacagtii fii surarin sakiiratin kiishado yaryar y sida boqshadahoo kale ama kiishad yar ama wax la mido boorsadan yaryar oo kale ku kala gura walam yabit mana hoyan leylatahu hameenkiisa tilka taa ahayd ilaa bacda an wasacaha intuu qaybiyey dabadeed mooyaane bayna dawi lxaajaati baahiyaha dadkuu saaxiibkaha ilaa uu qeybshay hameenkaa ma seexan adduunyaa guriga usoo gashay wakhasa minhum gaar ahaan wuxuu si gaara u maamuusay wakhasa wuxuu ku khaas yeelay minhum xaalu dadka ka mid yihiin abnaa'a shuhadaa raggii shuhadadaha wiilashay ka dhinteen dadka diinta usoo dagaalamo u dhintay naftooda u waayay ilmahoodii ma inay gaajoodaan baa maya shuhadada abnaa'u shuhadaa baan rabaa buu leeyahy waayo kuwaan hadda meelahaasi ka qaateen oo qofkii meel hayay iyo waxay leeyihiin qoyskiisii iyo isagii iyo xaruurtiisii annagaa hawshiisu noo taalla abnaa shuhadaa baa si gaar ah waay rag waxaa jiray saxaabada aada suhdigooda u badnaa saxaabigan baa ka mid ah cumayr binu sacd mucaad binu jabal ya abudar alkhifaari rag dee aan ogolaynba caada alxaarisu baa ku noqday ila almadiinati faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi maa ra'ayta yaa xaaris maxaa soo aragta xaarisow faqaala wuxuu yidhi xaalan shadiidatan yaa amiira almu'miniina arrin laga walbahaaraan soo arkay oo daran faqaala cumar buu yidhi addafacta ilahi danaaniira lacagtii mau mau dhiibtay qaala wuxuu yidhi nacam yaa amiira almu'miniin u dhiibi faqaala cumar baa yidhi wamaa sanaca biha muxuu ku sameeyey boqol diinaar lacag yar maahay faqaala wuxuu yidhi laa adri war kama hayo anuu meelsha inta ku sayrshaan ka soo cararaya wax ka wuxuu ku samaynaya miyaan warkaaya ilaa qaybintan dambe iyo dadsiinta iyo isagu ma og waa soo tegey wamaa adunna u samalayn nabiri yubqii linafsi naftiisa una uga reebayo minhaa lacagtaas dirhaman waaxidan hal dirham inuu reebi doono u malayn mayo waaye hadda dadku waa xalaal iyo xaaraanba xoolaha ka raadi wax kasta malaayiinul mulayana malaayiin doolar baa dhib la-aan la iska qaadanaya oo dulmi ah oo aysan lahayn fakataba alfaaruuq faaruuq baa qoray ilaa cumayr ninka cumayr hatuula dhowba hadda joogaa madiine agteeda meel fog ma jira sidii waagigo kale maa warqadaa loo dira yaquulu iyadoo caalu cumar leeyahay idaa jaaaka kitaabi haada dhambaalkaygaana warqadayda markay kuu timaado falaa tadachu ha dhigin gaanfalaa tadachu min yadika gacantaada yaa ha ka dejin warqadda xataa tuqbila calaya ilaa ay soo qaabishin haddaad fadhidina soo istaag haddaad taagantahana soo dhaqaaq wey warqadda haddaaba akridaba meel ha saarin horey u soo soco aniga ii kaala tawajaha cumayr baa binu sacad baa ilalmadiina soo aaday mar labaad wadakhala calaa amiiriilmu'miniina ba usoo galay faxayaahu cumar baa salaamay waraxaba bihi waa soo dhoweeyey wa adnaa majliso majliskiisana aad buu u soo dhoweeyey karaamayn agtiis uma qaala wuxuu yidhi maa sanacta biddanaaniiri ilaa waagii horena waa ninkaanaa loo dira waxa weeye war maxaa ku samaysay niyo cumayr lacagtii danaaniirtaayo ninka xaaris la dhihi jiray aan u soo dhiibay fa qaala cumayr wuxuu yidhi wamaa calayka minhaa maxaa kaa galay yaa cumar bacda an kharajta lii canhaa intaa ii soo didhay ma weliba daba joogtaa haddaa ii soo didhay waxaan ku sameeyey adiga maxaa kaala kaala kaa raacay ya bacda an kharajta intaa baxday lii aniga canhaa iiga baxdo a ii soo saadho iisoo qorshaysa mar haddaa aniga igu magacowday adiga maxaa hadda kaala socda fa qaala wuxuu yidhi casamtu calayka waa ku dhaariyey an tukhbiranii inaa ii warramti bimaa sanacta fiiha ilah baan kugu dhaarshanayo ii sheeg waxaa lacagtiisaa u gashay faqaala wuxuu yidhi iddakartuhaa linafsi naftayda baan u kaydsaday liantafica biha saan lacagtaa ugu intifaaco fii yowmin maalin laa yanfacu fiihi maalun walaa banuun maalin aysan yaa maal iyo wiilan midna wax tarayn waaye dad oo dhan ba wax tarayn gabadhanaa wax taran mayaane wiilashii baaba la sheegay fadafacat calay caynaa cumara cumar baa labada ilmood damacat fadamacat waxaa iska il- ilmaysay caynaa cumara cumar labadiisa indho waqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan ka markhaan tahay annaka adigu min aladiina inaa kuwii ka mid tahay yu'thiruuna calaa anfusihim naftooda ka dooraya walow kaana bihim khashaasatun baahi daran ba ha haysee uma amara lahu wuxuu u amray waaye dhibaato badan ah qofka halkaa la fadhiya xabadda nanaca iyo xabadda xanjada ah oo nolol ka raadinaya qofka inta lacagta ka qaada iyo misna doonaya inuusan waxba ugu qaban oo s- si xaq daraa ama cid kale u siiyo ama isagu ku tamasleeyo ama isagu rabo ka yeelo yaa miskiin meel fadhiya waan waxba haysan waa sida hadda jidha amara lahu wuxuu u amray biwasqin hal ratirar oo min dacaamin ah iyo wathoweyni laba maro ayuu u amray sidaas buu u amray wuxuu u amray amara lahu biwasqin oo min dacaamin iyo wathowbeyni hal ratirar waa wasqu waa lixdan saac iyo laba maro ayuu u amra ayib baaraka allah fiikum wuxuu yidhi uma amara lahu biwasqin min dacaamin iyo wathowbeyni laba maro iyo neef geela raashin laga buuxiyo hala siiyo faqaala cumayr baa wuxuu yidhi ama dacaamu cunnada falaa xaajata lanaa wax baahiya nooguma ahaanin bihi dacaamka yaa amiira almu'miniin faqad taraktu cinda ahlii reerkaygii waxaan uga soo tegey saacayni min shaciirin laba saac oo heed ah baan uga soo tegey waaye waa dhowrkaa koombooyinkaada oo fidradaan ku bixinoo kale halka saac qof fidradiisa iyo hal saac oo kale wailaa an naakulaha ilaa aan ka cunayno yakuunullahu ilaahay wuxuu ahaanaya caza wajalla qad jaa'anaa mid noola yimin birisq horta bal intaan aan dhammaysan marka intaan naga dhammaato ilaahay baa na keen- keenaya arsaaqda wa ama thawbaani labada maro fa aakhuduhumaa labada maro waa qaadan liummi fulaan baan u qaadaya gabadha ummi fulaan la yihah yacni zawjato xaaskiisa xaaskaan u geyn bay faqad baliya thawbuhaa maradeedu way dhammaatay wa kaadad gabadhaasna waxay u dhowaatay tacraa inay qaawanaato gabadhaa dhar ma haysan bay labada marayada waan qaadi raashinka iska haysta lam yamdi ma tegin طawiilu waqti waqti dheer calىa dalika اliqaaءi la kulankaas bayna alfaaruqi wa saaxibihi dhex maray xataa adina allahu ilaa ilaahay uu idnay licumayr bni sacdin cumayr bni sacd bian yalxaqa inuu haleelo cumayr binabiyihi nebigiisi wa qurati caynihi ilqabowsigiisi muxamed bni cabdillaahi sala allahu calayh wasalam udgoonihii baa ilaahay u ogolaaday inuu ka daba tago bacda an daalat intay dheeraatay ashwaaquhu cishqiyaashiisa cumayr binu sacad hilow uu hilowsan yahay ilaa liqaahi nebi maxamed la kulankiisa mar qof arkay markuu nebigu saa u tegay ba yaa horay usi raacun buu isleeyahay sii joogiddan dambe oo dhan baa la dheeraanaysa ya famadaa cumar wuxuu te- uu tegey fii dariiqi alaakhirati waddo aakhiro uu ku socday waadican nafsi xaalu yahay mid naftiisu xasiloon tahay waa hiqal khadwi xaalu yahay mid tilaabadiisa ku kalsoon laa yufqilu kaahilahu degtiisa iyadoo aysan cuslaynin shay-un shay oo min axmaali dunyaa adduunyada rarkeeda ah dadkan adduunya rarkeed bay wataan culays mid geel dhacayo mid gaari dhacayo mid lacag dhacayo mid bale isdaba mirshay miiran baa imaan doona qiyaamada ilaahay naga badbaadsiye marka waxaasaana dadku wadanayaan walaa ya-uudu dahrahu dhabarkiisana iyadoo aysan cuslayn ca- cib'un culays oo min afqaalihaa culaysyaalkeeda ka mid ah madaa waa tegay laysa macahu xaalaysan maciisa ahayn ilaa nuuruhu nuurkiisa iyo wahudaahu hanuunkiisa mooyaane waay iyo wawaracuhu waraciis iyo wa tuqaahu cabsidiis falamaa balaqa alfaaruuqa nacyuhu sayid cumar markay soo gaadhay dhimashadii cumayr binu sacad washaxa alxusnu tiiraanyo ayaa dabooshay wejhahu sayid cumar wejigiisa wactasara alasaa wactasara alcasaa alasaa waa tiiraanyo ayaa maroojisay fu-aadahu qalbigiisa tiiraanyaa qalbigiisa maroojisay macnaha waa maroojin sida marada loo maroojiyo oo kale wa qaala wuxuu yidhi waditu waxaan jeclaaday ana lii aniga inuu ii ahaadaan rijaalan oo midla cumayr binu sacad ninkaa dhintoo kale haddaan haysan laha kuwaasoo astaciinu bima aan u kaalmayso fii acmaali lmuslimiin radia allaahu ilaahay raalli ha ka noqdo can cumayr bni sacdin wa ardaahu ilaahayna ha raalli geliye wey faqad kaana wuxuu ahaa namadan tusaale fariidan gaar ah beyna rijaali ragga dhexdooda wa tilmiidan tilmiid buu ahaa arday mutafawiqan yaa sare oo fii madarisati moxamed ibni cabdillaahi ka soo baxay ahaaday yaa arday sare oo faa'iq ah mutafawiq kaasoo ahaa radia allaahu canhu waardaah wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab